Maalmaha Jimcaha iyo Khamiista oo ah inta badan maalmo laga nasto goobaha waxbarashada iyo sidoo kale shaqada ayaa bulshada ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxayna siin ahaan u tagaan xeebaha kala duwan ee ku yaala magaalada si ay waqti ugu soo qaataan isla markaana ay ugu soo tamaashadaan. Dadka badda ayaana isugu jira kuwa dabaasha, kuwa kubbad ku ciyaara xeebta iyo weliba kuwana siin ahaan u taga. Qaar ka mid ah dadka u damaashaad taga xeebta liiday ee magaalada Kismaayo ayaa inooga warbixiyay ujeedka ay xeebta u yimaadeen iyo waxa ay uga dhigan tahay.
calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waa idin salaamay xiran yihiin goobahii een, waxbarashooyinka een, ganacsiyada waxaa iska joognaa een, badda liido ee magaalada kismaayo aa iskaga damaashaadeynaa sababtoo ah wax noo furan waxbarasho iyo wax ganacsi ma lahan sababtoo ah waxaa waaye inaan meesha iskaga damaashaadno waqtigana iskaga luusan aa imaanay marka wadankeena inaan ku raaxaysano waaye waqtigeena quruxda badanna meeshaan ku qaadanan waa kanaa dee dadka meelahaas jirana inay wadankooda imaadaan waqtigooda quruxda badan baddooda ay ku qaataan waa waa idin salaamaya dhammaantiin aad iyo aad aan idin salaama maanta waxaan joognaa xeebta liido baashaal damaashaadaa soo aadne si qurux badan oo wanaagsan waa ujeediin saawada baashaal maanta inkastoo jimaaco tahay oo shaqo iyo waxba ay jirin xeebtaa waxaa u soo aadnay ku soo damaashaadno waa ujeediin dadka quruxda badan jawiga degan sida loo baashaalayo loo dawaalanayo marka waa kaas aad iyo aad soo dhawaada dadka waxaa leeyahay alla baashaal maanta badda aa damaashaada u imaado waxaa deganahay kismaayo badda inaa ku raaxaysto aa ku damaashaado Een, maadaama iskuulkiiyo xiran yihiin inaa ku damaashaadaan rabaa Magaalada Kismaayo ayaa ah magaalo ay ku teedsan yihiin xeebo fara badan ee kuwaasoo ay inta badan bulshadu ku nastaan maalmaha ay firaaqada yihiin waxaana inta badan xeebaha ka jira mashquul saa'id ah maadaama ay guud ahaanba bulshadu maalmahaasi ay u tahay maalmo dalxiis islamarkaana nasasho ay waqti qurux badan ku qaataan xeebaha kala duwan ee magaalada Kismaayo